kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha haddii aanu ku horumarno magaalada laascaanood ariga qaliinka ayaa heerkood la kalisanaya laba milyan iyo lix boqol iyo lixdan kun heerka labaadna laba milyan iyo laba boqol iyo afartan kun heerka saddexaadna hal milyan iyo laba boqol oo kun laascaanood geela qaliinka ah ayaa heerka koowaad ka maraya sagaal iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun heerka labaadna sideed iyo toban milyan heerka saddexaadna waxaa la kalisanaya lix iyo toban milyan geela dhaqaalka ah ayaa laascaanood heer koowaad ka maraya toddobiyo labaatan milyan heerka labaadna afar iyo labaatan milyan halka heerka saddexaadna ay ka yihiin labaatan milyan oo shilinka soomaaliga og geela qaliinka ah ayaa heer koowaad la kala siisanaya lix milyan heerka labaadna shan milyan iyo lix boqol oo kun heerka saddexaadna afar milyan og adhiga qaliinka ah ayaa heer koowaad ka maraya toddoba boqol iyo konton kun heerka labaadna shan boqol oo kun magaalada boocaame geela qaliinka ayaa heerkood la kalsanaya shan iyo toban milyan heerka labaadna saddex iyo toban milyan iyo sagaal boqol oo kun heerka saddexaadna koob iyo toban milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga boocaame adhiga qaliinka ah ayaa heerka koowaad ka maraya hal milyan iyo lix boqol oo kun heerka labaadna hal milyan iyo afar boqol oo kun heerka saddexaadna waxaay ka joogaan hal milyan iyo saddex boqol oo kun geela qaliinka ah ayaa degmada taleex la kala siisanaya heerka koowaad siddeed iyo toban milyan heerka labaadna shan iyo toban milyan heerka saddexaadna toban milyan oo shilinka soomaaliga taleex adhiga qaliinka ayaa heer koowaad ka maraya laba milyan heerka labaadna hal milyan iyo lix boqol oo kun heerka saddexaadna waxaay ka joogaan hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga magaalada jowhar haddii aan eegno geela dhoofka ayaa heer koowaad la kala siisanaya sagaal iyo labaatan milyan heerka labaadna toddobiyo labaatan milyan heerka saddexaadna shan iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga geela qurbacda ah gaar ahaan kuwa ka yar shanta sano ayaa heer koowaad ka maraya magaalada jowhar sideed iyo toban milyan heerka labaadna lix iyo toban milyan heerka saddexaadna shan iyo toban milyan jowhar geela qaliinka ah ayaa heerkood la kalisanaya shan iyo labaatan milyan heerka labaadna saddex iyo labaatan milyan heerka saddexaadna waxay ka joogaan labiiyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga lo-da dhoofka ayaa heerkood la kala siisanaya magaalada jowhar saddex iyo toban milyan heerka labaadna labiiyo toban milyan heerka saddexaadna waxay ka marayaan toban milyan dibida dhoofka ayaa heerka koowaad ka mareysa magaalada jowhar heerka koowaad sideed milyan heerka labaadna toddoba milyan heerka saddexaadna lix milyan iyo laba boqol oo kun lo-da qaliinka ah ayaa heer koowaad la kalisanaya magaalada jowhar afar milyan iyo shan boqol oo kun heerka labaadna afar milyan heerka saddexaadna waxa ay ka marayaan saddex milyan iyo shan boqol oo kun adhacadka dhoofka ayaa jowhar la kala siisanaya laba milyan iyo afar boqol oo kun heerka koowaad magaalada jowhar heerka labaadna laba milyan iyo laba boqol oo kun heerka saddexaadna laba milyan oo shilinka soomaaliga idaha dhoofka ayaa heer koowaad ka maraya magaalada jowhar saddex iyo labaatan milyan heerka labaadna laba milyan heerka saddexaadna hal milyan iyo sideed boqol oo kun adhiga qaliinka ayaa jowhar heer koowaad ka maraya hal milyan iyo afar boqol oo kun heerka labaadna hal milyan iyo saddex boqol oo kun heerka saddexaadna hal milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ugu dambeyntii adhiga jaqiiqda ah ayaa heerkood la kalisanaya toddoba boqol oo kun heerka labaadna lix boqol oo kun heerka saddexaadna shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga xubintii qiimaha xoolaha dhegeystayaal oo aad kala socoteen raadiyo ergo xilligan waa nagaynta